الصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين Eh, ama bacd eh, wariye maxudiin xusni iyo tiimka la socda ee idaacadda marka hore waa idin salaamayaa waana idinkaga mahadinayaa eh, booqashadan xafiiska aad maanta ku timaadeen iyo fursaddan aad noo siiseenba inaad xog naga weydiisaan en, howlihii iyo mu- waxyaabihii uu soo maray baarlamaanka dowlad goboleed koonfur galbeed muddadii uu jiray waa boqol iyo afartan iyo sagaal xildhibaan boqol iyo afartan iyo sagaalkaas xildhibaan ee baarlamaanku uu ku dhisnaa ee sanadkii ugu dambeeyey hadeertaan oo doorashooyinka dalka tii federaalka ay dhacaysay ee saddex xildhibaan oo ka mida baarlamaankan dowlad goboleedka ee waxay ka mid noqdeen laba waxay noqdeen een, xubno ee, aqalka sare ee, xubinna wuxuu noqday ee, ee, baarlamaan golaha shacabka ayuu xubin ka noqday marka saddex je- saddex boos ayaa baarlamaanku banaanaa kadib waxaanu samaynay een, een, een, be- waxa waaye een, laba boos oo ka mid ah een, boosaskaas banaanaaday beerihii marka ku magacaawna waxay keensadeen bedelkii eh, xildhibaanadii waxaana ka horeysay waxa waaye waa go-aan lagu gaaray oo qaabkii marka lagu hesho qaabkii waxa waaye eh, kursiga banaanaada qaabka loo iclaaminayo iyo- iyo hab- habraaci loo raaci lahaa soo soo buuxintiisii Eh, marka laba xubnood eh, en, waa la soo buuxiyey hal xubin ayaa dhiman marka tiro ahaan hadeertaan markaas waa xildhibaan waayahay intii kulamadu ay dhici jireen oo saxaafadan ay goobjoog ka ahaan jirtay ma dhicin in tiradan aad ii sheegtay boqol afartan iyo sagaal ay soo wada xaadiraan marka taas maxay ku dhici weyse Eh, runtii horta en, en, en, en, haddii la fiiriyo adduunka oo dhan macnaha ma ahan wax oo baarlamaanka dowlad goboleedka koonfur galbeed ku kooban macnaha waxa waaye waa en, baarlamaan marka laga soo tago iskuulka xataa iskuul haddaan tusaale u soo qaadno galaas waxaa arkaysaa soddon arday ay- ay- ay- ay ku- ay- ay ku diiwaan gashiyiin ay ka qoran yihiin inay subaxas casharka inay wada yimaadaan laakiin soddonkooda aysan wada dhicin hal subax inay wada yimaadaan oo ay dhowr iyo labaatan ay timaado Eh, qaar ay u maqnaadaan asbaabo xanuun iyo safaray waxyaabahaas marka baarlamaankana marka laga hadlayo boqol iyo afartan iyo sagaalka sax waay ma- ma ma jiro kulamada intii aad joogteen aad aad wada aragteen boqol iyo afartan iyo sagaalkii ay ay wada xaadireen Eh, duruufo jiro awgeed waxaa laga yaabaa in xildhibaanada qaarkood ilaa ilaa iyo sideed iyo toban labaatan xildhibaan oo ka mid a baarlamaanka waa golaha wasiirada ay xubno ka yihiin waxaa laga yaabaa markaas uu shir baarlamaan jiro shir kaloo golo wasiiro inuu jiro inay shirkaas ay mudnaanta si aanay ka qaybga ama safarro shaqo inay ku maqan yihiin xildhibaano xanuun ku maqayo ama qaarkood inay shaqo xitaa gobolada iyo degmooyinka meelahaas inay ku marka saasay ku dhacdaa Eh, wax annaga nagu cusub ama wax annaga nagu keliya oo la leeyahay koonfur galbeed oo keliya ku keliyahayna ma ahan waa caalamka oranka laakiin muhiimadda waxaa ah baarlamaan markuu fadhiisanayo si uu kulankaasi kulan ansaxa u noqdo in la helo marka tiladii koorumkii ama guntankii uu waxaa baarlamaanku ku fadhiisan lahaa marka kulamadii aan yeelanay guntankii oo xeeroosaadka ku qorna oo sharciga ahaa oo baarlamaanku ku fadhiisan lahaa waa jira saasaanu ku fadhiisanayna waayahay Eh, maxaa sharciga idinkaga degsan mas-uulkii xildhibaan ah ama xildhibaanadii maqanaa maxaa nidaam idinka degsan Ee, xeerosaadku ku qoran yahay ee, xeerosaadku ku qoran yahay een, ee, in soo xaadiridda een, baarlamaanka ee, fadhiyadiisa inay waajib ay ku tahay een, xildhibaanadu xildhibaankuna uusan fasax la-aan uusan maqnaan karin xeerosaadka ayaa ka hadlaya een, marka baarlamaanku fadhiisanayo ee, xilliga ay tahay in diiwaan isdiiwaangelinta ee, ee, xildhibaanadu inay bilaabato xilliga uu ku egyahay xilliga la rabo in guddoonku uu soo fadhiisto waxaas oo dhan waa xeerosaadka ku qoran yihiin sidoo kale waxaa jira een, ee, hadda gacanta ay ku hayaan ayadan mar dhow noo ay baarlamaanka la horkeeni doonaan naftirkiisa guddiga wuxuu leeyahay baarlamaanka guddi la yidhahdo guddiga anshaxa iyo iyo xasaanada guddigaas naftirkooda xeerar gaara marka xeerka anshaxa ee baarlamaankana waxa waaye waa way sameynayaan laakiin xeerosaadka ayay ku cad yihiin waajibaadka ee, xildhibaanka la rabo inuu guto iyo haddii uu gudan waayo waajibaadkaasi marka waxa waaye tallaabooyinka habboon in laga qaado waayahay eh, wasiirada dowlad goboleedka koonfur galbeed eh, ma la ansixin marka baarlamaanka la muduu jiraa Eh, arrintaas maxaa caqabada idinkaga hortaagan ilaa iminka Ee, runtii ee, wax caqabada horta oo jirta ma jirto runtii si aad la socoto ee, baarlamaan ee, intaan la dhisin ka hor markii dowlad goboleedkan la dhisaayay ee, dastuurka ayay ku qornayd in ee, muddo lixdan maalmood gudahooda markii dowlad goboleedkii la dhisay ee, maamulkii la la dhisay in muddo lixdan maalmood gudahooda baarlamaanka in lagu soo dhiso sidoo kale isla dastuurka wuxuu ka hadlaya baarlamaankaas lasoo dhisaayo ee tirada uu ka koobnaan doono ee, iyo xubnihii iyo xubnahaasi sida qaabkay ku imaan doonaan iyo cidda soo xulanaysa awooddaas leh marka ee, ma dhicin oo macnaha duruufo markaas jiray iyo wada xaajood runtii waad dareemaysaa ee, maamulka bilowgiisiiba waxa waaye waxyaabihii lala koobsada waxaa ka mid ahaa in loo baahnayd in dib u heshiisiin guud ee macnaha bulshadii la wada in la dhex dhigo in bulshada marka waxa waaye qaybaheeda kala duwan iyo iyo iyo iyo- iyo beelo mas'aluhuba ay dareemaan inay qayb ay ka yihiin maamulka inay ka yihiin marka wada wada xaajoodkaas iyo ayaa muddo ayay waxay qaadatay in baarlamaanku marka lixdankii maalmood loo qabto inuu kusoo dhismi waayo laakiin xukuumaddii golihii wasiiradii madaxweynihii wixii dhan inay soo dhismeen baarlamaanku sanad kadib xukuumaddu sanad jirta kadib baarlamaanku inuu soo dhismay oo saasna howshiisu ku watay marka baarlamaanka markuu yimid waxaa ku qoran xerosaadka ku qoran waajibaadka golaha uu leeyahay waajibaadkaas waxaa ka mid a marka waxaa waaye in la xisaabtanka golaha wasiirada la xisaabtanka hay-adaha kale ee dowladda marka waxaa qaban jirta mar marka baarlamaanka haddii uusan joogin xilligaas xilligii xukuumadda wasiirada la magacaabay aysan joogin macnaheedu ma ahano hadda uu dhismay inuusan uusan la xisaabtan iyo iyo iyo kormeer kor joogtay inuusan ku lahayn laakiin hadda si aad la socotaan waxaa jirta oo sidii hore uu madaxweynuhu uga dhawaajiyey in sushaandhayn in la samayn doono sushaandhayntaas marka la sameeyo de xukuumad cusub lasoo magacaabona doorkeena de wuxuu ka bilaabanaya maalinkaas in baarlamaanka marka golahaas cusub la horkeeno baarlamaankuna marka uu codka kalsoonida uu siiyo marka kuwii jiray ama kuwan hadda jiro siday ahaan doonaan ansixin ma la samayn doono runtii haddaan fiiri si si kale haddaan u dhigno macnaha sharciga runta sidiisa waxa waaye sharci marka waxa waaye waa tafsiirkiisa naftirkiisa iyo dabaqaadiisa waxa waaye waxa waaye waa dhinac walba loo fasiri karaa dastuurka haddaad dib ugu laabato waxaa waaye dastuurkeena waxaa ku qoran muddadii aan kuu sheegay lixdanka maalmood gudaha in dowlad lagu in lagu soo dhiso baarlamaanka isla isla dastuurka qodobkiisa lixdanaad faqradda lixaad ama xarafka f wuxuu leeyahay haddii sababo jira duruufo jira awgood baarlamaanku uu kusoo dhismi waayo muddadii loogu talagalay lixdanka maalmood ahayd waxaa tani intuu kasoo dhismaayo howlihiisa sii qabanaya golihii odayaasha dhaqanka oo markaas oo markaas jiray marka kolley xukuumadda dhismaheedii iyo baarlama iyo iyo iyo iyo golihii wasiirada magacaabadiisii haddii sharciyan si loo fiiriyo waxaa markaas waxay la kowsadeen golihii odayaasha dhaqanka oo ayagu markaas wakiil ka noqday baarlamaankii wakiilka maadaama baarlamaanku uusan soo dhismay laakiin tani hadda marka waxaa weeye waxaan anigu u fadhinaa in xukuumadda sida ugu dhaqsaha badan madaxweynuhu sida uu ballan qaaday in dib u eegis sushaandhayn lagu sameeyo kadibna annaga wixii marka waajibkeena wixii tallaabo baarlamaanku markaas uu qaado waayahay waxyaabaha aada laydinku ammaanay waxaa ka mid ah sharcigii hadda u dambeeyey aada baasgarayseen wasaaradda arrimaha gudaha soo gudaysay maxay idinkaga dhignayd in xeerkaas aada marmarisaan
runtii xeerka waxaa waaye dee ummad waxaa waaye markay wax samaysanaysaba haddiiba intaysan tallaabadii aysan qaadin ka hor aysan wax samaysan ay yidhaahdaan xeerkii aan uu hawshaas ku qaban lahayn aan isla meel dhigna aan samaysano in waxaa horta kolley waa guul baanu arkaa waana tallaabo hore loo qaaday in xeerkaas iyadoonba horta aan la gudageyn sababta waxa waxaa daran inaad howl adigoo aanan aan la imaanin qaacidadii iyo jidka waxaa waaye waa aragtay iskuulka xataa xisaabta xisaab markaad ka shaqaynayso waa inaad qaacido inay jirto aad u marka qaacidadii aad u raaci lahayd haddaysan jirin aad hawsha iska qabato oo berina caqabad ay kugu timaado waxaa weye waa adkaan lahayd sidii wixii loo loo kala furfuri lahaa laakiin marka hadda xeerkii sharcigayaa soo hormaray sharcigaasoo ay ay ku xusan yihiin min bilow ilaa dhammaad proseska heerarka uu soo maraayo qaabka wax loo soo dooranayo qaabka wax loo soo dhisayo cidda awooddu le inay wax soo dhisto cidda lagala tashanaayo cidda lasoo magacaabay ama lasoo lasoo dooran doono haddii hawsheeda ay qaban waajibaadkeeda ka bixi weyso waxyaabihii loo intaas ayuu sharcigaasi marka uu dhigaya sharcigana runtii saan kuu sheegay hore kuugu sheegay baarlamaanka waa la hor keenay waa la soo aqriyey dood baa laga gelay waxaa jira meelo qodobo qaar marka waxa waaye oo dhowr ah oo xildhibaanadu ay u arkeen marka in dib loogu noqdo wax laga soo bedelo oo ra'yigoodii ay soo jeediyeen ra'yigiis marka lagu tixgelin marka waxyaabihii markii ugu horreeyay diidmada ee sharciga la diidaya dib loo celina ma ahayn in la diidan yahay nidaamka in la diidan yahay laakiin waxa loo soo celiyay waxay ahayd in la dareemayo inay waxyaabo inay ka dhinaan u baahna in la soo saaro markii wasaaradday dib ugu noqotay iyo guddigiiba dib loogu soo celiyay baarlamaankuna uu ka dooday uu arkay marka sidii la rabay inuu sharciga loo soo habeeyey sidaas ayaa lagu ansixiyey wixii taa ka dambeena hadda waxaan sugaynaa xukuumaddii iyo wasaaraddii leed hawshaas inay gudagalaan hawshooda markii aada meelmariseen waxaa soo baxay in meelaha qaar laga cawdo meelaha qaarna la soo dhaweeyey marka inkastoo amniga xaggiis marka la yidhaahdo xilligan dadka qaar ay ku doodayaan inaysan munaasib ahayn in doorashooyin la qabto haddana haddii ay dhacdo sida dadka qaar cabashadooda ay ka imaanayaan ama haddaba ay ka soo horjeedaan maxaa maxaad is leedahay in arrintan lagu xallin karo runtii horta annagu ka baarlamaan ahaan waajibkeena waa gudanay oo ahayd inaanu samayno harcigii inaanu ansixino harcigii qaabkii marka wa loo runtii harcigan intaan la sameyn kahor wasaaraddu waxa wey waa la tashiyo badan hay-adaha kala shaqayn doono dowladda federaalk ha noqoto wasaaraddeeda arrimaha gudaha ama wadamada deeqbixiyaashaba la tashi dheeraa lasoo maray degmooyinkuna maaha in hal mar la wada samaynayo laakiin degmooyin gaar ah oo la xushay oo sababihii loo xushayna waxaa kriteeriyada lagu xushay ay ahayd loo arkay marka inay suurtagal tahay macnaha waa sideed iyo tobanka degmo waa laisla arkaay inaysan aysan wada laga waxa duruufo jira awgood degmana inaysan degmo kale la mid ahayn laakiin kolley degmooyinkaas markaas la xushay waxay waxaa loo xushay in ay soo buuxiyeen shuruudihii iyo in loo arkay inay macnaha waay ku habboon yihiin munaasib ay tahay waqtilcaadikan duruufaha ay saamaxayn in doorashooyinkaas iyo laga qabanqaabiyo la sameeyo wixii intaa ka dambeeya annaga ka baarlamaan ahaan runtii markaan sharci markaan baasgareeno lasoo ansixay xukuumaddii lagu celiyo xukuumaddii madaxweynihii laga codsaday inuu faafinta rasmiga kusoo saaro la dhaqan geliyo runtii gudiyada baarlamaanka waxa weye waa guddiga gudiya ayaa anaga howl walba guddiyaa noo xil saaran waxa waye gudiyadaas ayagaa laga rabaa sharciga marka inay inay inay dabaraacaan dhaqangalkiisa wixii ka dhaqangeli wixii dhaqangeli waayey marka kolley anaga guddiga waxaa jira oo guddiga wasaaradda guddiga arrimaha gudaha iyo maamul samaynta gobollada degmooyinka oo baarlamaanku uu leeyahay qodob ka mida qodobadii xeerkii sharciga la ansixin ku qoran tahay in baarlamaanku in guddigaas inay wakiil inay oga yihiin la socodka ee howlahaas meesha ay marayaan marka kolley guddiga ayaga ayaa ka sugan wasaaradda mar walba inay ku kormeeraan hawshooda teeda kale sidaan la socdo igu ogaada wasaaradda aan ka helay macluumaad in bisha koo iyo tobankeeda barnaamij weyn oo daahfur ah in halkan laga samayn doono oo waxaa wasaaraddu kusoo bandhigi doonto qaabka ay rabto marka in loo sameeyo maamuladaas runtii marka kulley markay presentationkooda la dhegaysto halkaas ayaa wixii su-aalo kasoo bixi kara ama ha noqoto su-aalo waxawaa dad ashkhaas ama ama media kulley waxaan u malaynaa marka in jawaab badan laga heli doono maalinka daahfurkaas la sameeyo madaxweynaha dowladda koonfurteed mar badan wuxuu isku dayey in isku shaandhayn muddo uu iclaamiyey inuu sameeyo waxyaabaha hadda dib u dhigaayo waxaa ka mid ah sida dadka idinku xamanayaan in baarlamaanka uu qayb ka yahay oo wasiire ay wada rabaan marka ma isu aragteen inaad caqabad ku noqoteen isku shaandhaynta madaxweyne inay soo degdegi weyso may caqabad kuma nihin waxaa weeye bal waxaa weeye waxaanu mar walba dadka gadaal ka riixaay in la soo dedejiyo waxa waaye maamulka isbedel lagu sameeyo isbedel lala yimaado waxa weeye baarlamaan marka baarlamaanku inuu wax sahlo moogiyo caqabad macnaha wax caqabad oo xaggiisa ka socota ma ma jirto teeda kale haddii ay jiraan marka sidaad sheegaysa xildhibaano macnaha waaye waa qofku damac waa geli kara haddii uu jiro qof xildhibaan hore inuu wasiir noqdo isla marka markaasna uusan jirin wax ka mamnuuca sharci dhahay xildhibaanku wasiir ma noqon karo xaqu u leeyahay waxa waa inuu inuu inuu inuu raadiyo hadiiba uu isu arko inuu asaga marka waxa waaye uu mudan yahay laakiin dee xulashada waxaa iska leh xukuumadda waxaa iska leh madaxweynaha ayaa iska leh annaguna waxaanu leenahay markuu soo xusho xulitaankaas uu samaystay ama inaan ku raacno ama inaan nidhaahno may sidaan u rabna maana waxa laga bid laakiin ilaa hadirtaan waxa hawl uu hawl uu leeyahay madaxweynuhu annaguna wax faragasho aan ku hayna aysan jirin adaa mahadsan su-aasha u dambayso xildhibaanada qaar waxay kugu eedaynayaan in kulamada qaar adiga aada qaali ka ahayn in ajandayaasha qaar laga doodo habba u badnaadaan eedeymaha xagga madaxweyne xaggiis ka imaanay shariif xasan sheekh aadan eedeymahaas inaad leedahay masku aragtay maxaase ka jira in adi madaxweynaha kulamada baarlamaanka aadan u madax banaanin wallaahi sheekadaas kolley su-aashaas wax war haddaan igu cusub waaye baarlamaanku guddiyuu leeyahay guddi walba wuxuu qaabilsan yahay howl buu qaabilsan yahay ilaa iyo hadeertaan haddiiba uu jiro marka qof xildhibaan ah ama koox xildhibaan ah ama guddi uu leeyahay ajandahaas barnaamijkaas ayaanu soo diyaarinay oo aanu rabnay maalinkaas in laga doodo waxaa waaye waa guddoonkii ayaa diiday macnaa waxa waaye waa caddaynteedaan caddaynteeda hala yimaado guddoonku sidiisuba awood uma lahan macnaha waa in waxa waaye in soo jeedin xilliba waxna sharci sharci aan anaga duur ma joogno waxa waaye sharci aanu leenahay sharcigay ku qoran tahay yaa soo jeedin keeni kara ma gudi hadduu inuu guddi ka yimaado ama tiro ama tiro xildhibaan inay ka yimaadaan tiraha xildhibaanadee tiradii inta laga rabay nambarkii xeeroosaadka ay ku qoran tahay mar alla markay soo gudbiyaan baarlamaan wuxuu u joogaba wuxuu u fadhiyo waa ajande inuu haysto waaba markii ajandana loo keeno guddoonka loo keeno anaa inaanu soo dhoweyn aan la wareegno oo isla markii aan iclaamin in kulan la keeno ma ogiye sabab macnaha waa ajando loo diido maba jiro ilaa haddeertaana wax ajando ah oo la leeyahay bal koow iyo laba ama ajando hebel oo reer macnaha waa xildhibaane hebel ama guddi hebel ay keeneen dib loo celiyey ama la diiday waxaa weeye de nidaam waxaa weeye dekalitarianismo kama jirto meesha baarlamaan guddoonaa jira waaxyihiisa kala duwan waa dhisan yihiin marka waa waxaas waa waa wax ka jira ma jiraan su-aal ka madax baahitan baarlamaanka weydiinayaan dhowaan maraykanku liiska argixisada waxay ka saareen mukhtaar rogow masuul aragtidaadu ka shaksiyan sideed u aragtaa maadaama koonfur galbeed qayb ka mida uu joogo sida la sheegayo mukhtaar dowlad ahaan kuuma weydiin nidaam ahaan adeega fikirkaa
runtii runtii wadankan waxaa la raadinayo waxaa waaye waa in la helo amni in la helo in ummadan macnaha waaye in la helo wado macnaha horumarkeeda looga shaqeeyo marka wax walbo oo caqabad ku ah in in nidaamkaas iyo la helo iyo wanaaggaasna wixii walbo lagu fududayn karo ciddii la timaada dee in lagu taageero lagu soo dhaweeya jirta runtii hadda la socota dowladda federaalka madaxweyne walba oo dowlad federaalka soo maro waxa ugu horeeya maalinka xukunka uu la wareego uu idaacadaha iyo uu ka sheegaya waxna isagoo macnaha gacan u fidinaya ama cafis u fidinaya laga soo cafis u fidinaya kooxaha ka soo horjeeda marka mukhtaar runtii waxa waaye dee waxay la mid tahay baaqidaasi dowladda federaalku ay jeedisay laguna laguna raacay oo ahayd macnaha cid walba oo diyaar u ah in ay macnaha waaye baaqi loo jeeday ay soo raacdo marka waa arrin lagu farxo lana soo dhaweeyo waayo